أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal warkafiinimo waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya duqeynta diyaaradaha xabashida itoobiya ay ka geysteen degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashida itoobiya iyo kuwa jamhadda faano ayaa ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya shacab careysan ayaa magaalada muqdisho ku gubay mid ka mid a gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta wilaayada galguduud ayaa gurmud afura gaarsiiyey qoysas danyar oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo talaada toban iyo sideeda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya duqeynta diyaaradaha xabashida itoobiya ay ka geysteen degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe warbixinta warkaasi waxayna haya walaalkeen abu ayman
muuqaalkan oo la daawan karo ku dhowaad toban daqiiqa ayaa soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqayntii cadowtooyo ee diyaaradaha dagaalka saliibiyiinta itoobiya habeenkii axaddii ay ka geysteen degmada jirib ee wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe goobaha ay diyaaradaha cadowgu burburiyeen waxaa ka mid ah jaamacadda alkiima oo ay wax ku baranayeen boqolaal arday iyo sidoo kale suuqa al aqsa oo ay ku ganacsanayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jilib iyo sidoo kale diyaaradaha cadowgu waxa ay beegsadeen guryo ay deganayeen dad rayd ah kuwaas oo ka dhashay dhaawacyada qoyska guriga oo markaas ka koobnaa hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay muuqaalka ayaa lagu daawan karaa holaca iyo dabka ka dhashay fuusooyinka laga soo buuxiyey maadooyinka waxguba kuwaasoo si cashwaaya u beegsaday qeyba ka mid a magaalada jilib ugu horeyn qaar ka mid ah dadka degan jilib oo ka soo muuqanaya muuqaalka ayaa sharxaya siday habeenkaas xaaladdu ahayd bal saac oo habeennimo ayaa diyaarado noo imaadeen waxaan ka galabsanana aanan ahayn waxay naga guween guryaheennii magaca ayada waxay kaloo naga guween magacsaga jaamacaddii suuqii al aqsa sidaas daraaddeed alxamdulilah ilaahay ayaan ku mahadinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay u bedel khayr qabana sii waxaanu wax ma ay naga dhibayaan ma leh maxaa yeelay qof walba waa dhimana waqtigiisuu dhimana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay xasbuna allah wa nicma alwakiil waxaan wax ay naga dhimayso ma leh ilaahay hana badbaadiyo walaalayna waxaan leenahay hala sabro waxaan waxay yihiin ma leh alxamdulilah een, waxaan ka hadlaynaa een, weerar fuliynimo ah ee caawa ay soo qaadeen cadowga allah iyo dadka muslimiinta cadowgoodii Een, waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa alaqsa Een, xalay waxaa weerar een, caawa waxaa weerar fuliynimo ah geystay cadowga sidii lagu yaqaanay Een, waxay beegsadeen suuqii een, degmada jilib ayagoo een, ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo qoomeen duqeymo fuliynimo ah Een, hadda waxay burburiyeen ilaa iyo een, afar goobood aan dhihi karaa
sidoo kale nabadoon maxamed cabdi yacquub madiyow iyo nabadoon qamse oo ka mid ah waxgaradka degmada jirib oo ka soo muuqanaya muuqaalkan ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeynta cadowtooyo ee diyaaradaha siliibiyiinta itoobiya ay ka geysteen degmada jirib alxamdulilah xalay waxaa na soo weeraray gaalo oo etoobiyaan ah aa na soo weerareen Ee, waxay dhammeeyeen ilmihii iyo xaafidihii ayay isku dhex mareen alxamdulilah rabbialcaalamiin waxay sameeyeen ee, inay waa ay xaafido inay duqeeyaan ay dhahaan shabaab waay shabaab meeshaas jooga way og yihiin intana waxay u imaadeen xaasidnimo
على الله سعيد وروحي الديار ومسلمي وسويرك dad masaakin ee oona suuq hool oo ka ganacsada iyo maak umudnan baabi'i taasna suuragalma nagadaaso suuqi kowaanka la beegsadi oone suuqi oone kowaanka oone oo suuq oo qudaarta la ka gado dad masaakin ee ka ganacsaday iyo la beegsadi idab darra waa waas amal asan gurguurta baysiin sheegane umudda ka gaabso hilkan iska dhig hilkan hil aad iskorto ma eh mujaahidiina kooso jeedan ugu dambeyn sheekh cusmaan dacwo ayaa ka hadlay qoyska dhaawacyada ka soo gaaray duqayntii dhacday habeenkii xaddii ayna soo dhaafnay tan waa maamadii carruurta dhashay waad u jeedaan waxa weeye lugaha iyo gacanta iyo dhabarkaas ayay wax ka qabtaan tan waa gabadh yar filya- filyaa gaadhay tan waa midna aad aragtaan gacanta midigta iyo dhabarka iyo waad aragtaan gabadha kale waa gabadhaa sideed jirka ah oo gebi ahaanteeduba gubatay siday u dhantay macal madaxa ها وعويل تلك الألوان بالغطمتشو وبتصير ده بعض الإعلان دك عسي دد بريا بيهاي دك دوني بود يسكوه بدي بيهاي بركب البحر كما يفلنين بركب ما تدو كتن إلهي سبحانه وتعالى بلا حرمة له يما الماء حرمة له أنه مسلم بان نهك وعويل ونق bilahaas agteeda xurmay ka leeyihin dadkaasi way soomeen wax dhibaataa may ogeyn guud ahaan dadka muslimiinta ayaa si carale uga falceliyey duqaynta cadowtooyo ee diyaaradaha etoobiyaanku ay ka geysteen goobihii loogu adeegayay dadka muslimiinta taasoo ka markhaati kacaysa in cadowga aysan u kala socnin dadka muslimiinta mahadsanid abwayman dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashida etoobiya iyo kuwa jabhadda fano ayaa ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka etoobiya warbixinta warkaasi waxaa inoo hiya walaalkeen cali yare wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda itoobiya ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhaceen gobolka amxaarada ee dalka itoobiya dagaaladan oo ahaa kuwo aada u xoogan ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka woolo waxaana ay sababeen khasaare baaxad leh oo labada dhinac gaaray dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta etoobiya news ayaa sheegay inay arkeen ambalaasyo si isdabajoog ah ugu qulqulaya jiidda dagaalka iyagoo soo daabulaya dhaawacyada dagaalka inkastoo aan la xaqiijin tirada rasmiga ah ee khasaaraha haddana warbaahinta dowladda itoobiya ayaa sheegay in ciidankoodu ay fashiliyeen weeraro kooxda faano ay ku soo qaaday magaalada diisi islamarkaana ay dileen tiro badan oo dagaalyahanada faano ah dhinaca kale kooxda faano ayaa sheegtay inay la wareegtay deegaano badan oo ku yaala waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee magaalada diisi ilaa laga gaaro magaalada woldia halkaas oo ciidanka abiy axmed lagu soo warramayo inay ka wadaan duqaymo ba-an mahadsanid cali yare shacab careysan ayaa magaalada muqdisho ku gubay mid ka mid a gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abu xasan maalintii shalay aheed waxaa ka dhacay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho dil fool xun oo dhaliyey kacdoon dadweyne oo aada u xoogan dadweynahan oo garoodsan ayaa sameeyey isku soo baxyo ballaaran kadib markii maleeshiyaadka riddadu ay si bareera u dileen mid ka mid a darawaliinta mootobajaajyada ah ee magaalada muqdisho askari ka tirsan maleeshiyaadka gurguurta u qaabilsan waddooyinka kuna sugnaa isgoyska afarta jardiino ee degmada yaakshid ayaa lagu soo warramayaa inuu si ulakaca u dilay darawalka kadib markii uu rasaas ooda kaga qaaday dilkan foosha xun ayaa dhaliyey caro xoogan oo sababtay in dadweynuhu ay dab qabadsiiyaan baabuur ay wateen maleeshiyaadkaasi waxaana laba ka mid a dibadbaxayaasha soo gaaray dhaawacyo kala duwan askarigii geestay falkan bahalnimada ah ayay wararku sheegayaan inuu baxsaday iyadoo goobtii uu falkaasi ka dhacay ee afarta jardiina uu in muddo ah ka socday mudaharaad ballaaran goobjoogo ka mid ah helada wiilka la dilay ayaa warbaahinta ooga warramay sida ay wax u dhaceen
wiil oo aniga qaraabanaha mooto ani aan la hooday sagaal saacaa soo wacay ku awaa dhahay wuxuu dhahay kuwo oo taraafiga ah wax ay ka qaateen furaha anoo sid qaldan ku socdo marka waxaan dhahay la macaamilaa dhahay waayahoo yidhi isla markiiba soddon daqiiq kadib waa soo wacay wiila iga qabta wuxuu dhahay yarka taleefonka iska lahay meedkiisa wuxuu yaalaa jardiinka ha soo doonto dhahay haddaan meesha imaadana mootada waddaday dhex taalaa baabuuraa la gubay shaqaaqa weli meesha ka socoto haddana dhallinyaro kale taa meesha lagu dhaawaca oo hadda dhaawacooda haddana meesha laga qaaday dilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo isla maalintii shalay maleeshiyaadka gurguurta ay magaalada muqdisho ku dileen laba qof oo shacab ah afar kalena ay ku dhaawaceen waxayna falalkani muujinayaan sida marba marka ka dambeysa ay usii labalixaadsanayaan dilka dhaca boobka iyo burburinta ay maleeshiyaadka riddadu ku hayaan shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed mahadsanid abu xasan wilaayada galgaduud ayaa gurmad afura gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas warbixinta warkaasi waxay noo hiya walaalkeen anas al ansaari afurintan ayaa loo sameeyey qaar ka mid a dadka danta yar ee ku dhaqan degmada ceelbuur waxayna iskugu jireen raashin noocyadiisa kala duwan mid ka mida guddigii howsha afurinta loo xilsaaray ayaa ka warbixiyey tirada dadka raashinka la siiyey iyo cidda ka qayb qaadatay afurintan بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد إن شاء الله meeshaan galabta waxaa lagu qaybinaa raashin ayaa lagu qaybinaa dadka masaakiinta oo afuri karin loogu talagalay dadka loogu talagalay waa soddon qofood galabta insha allah waana sii soc doontaa arrintan waxaa iska kaashaday maamulka iyo maaragtay ganacsatada iyo guddiga maaragtay afurinta ayaa iska kaashaday ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan ilaahay noo suurtogeliya waxayna bilaabatay shanta bisha ay bilaabatay maanta koo iyo tobantaa bishana waa la qaybiyey insha allahu waana socon doontaa oo maalmaha soo socdana shaqadaas way socon doontaa haddii alla idmo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dadkii la baxay sadaqadaas ilaahay subxaana wa tacaala meeshay ka qaadan wax khayr badan allaha siiyo wax ka badan allaha ugu bedelo waxaan kaloo maarata ka codsanaynaa dadka maarata ganacsatada iyo dadka ilaahay allah subxaana wa tacaala wax siiyana in dadka masaakiinta ay afuriyaan qaybo badan ayaa dhiman taasna waa ka codsanaynaa marka insha allahu kelmadina intaas ay ku eg tahay sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed intaasi kadib waxaan mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey maanta waxaan qaadanay rubac bura rubac beriisa kiilo timira kiilo basta caag saliida alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa nabadan iyo nicmadan asagu noo keenay inta islaamana allaha qawiyeeyo meelay gashaanba kuwa ku guulaysta allaha ka dhigo kufaartana wixii loogu taga kuwa ku jaba allaha ka dhigo annakana wixii nala siiyey annaha noo daaweeyo wixii keenana meel fudud allah ka soo siiyo ilaahay idankiisa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saaqa maxamed uheliy waxaa leesiiyey haaf sokor haaf bura haaf bariisa caag saliida kiilo timira kiilo baasta cadowgana allaha qabto meel alle maxay joogaan cagta ka hoos allaha geliyo xooggina kor allaha ka dhigo cadowgana cagta ka hoos bismillaah waxaa jooga degmada ceelbuur magacaygu waa umu ibraahiim meeshaan maanta waxaa nagula siiyey raashin oo sadaqo ah aniga haddaan iska hadlo aniga waxaan qaatay haaf bura haaf bariisa haaf sokora laba aagoo saliida iyo shan kiiloo timira ilaahay wixiina siiyey ajir ha siiyo gaaladana allaha naga jabsho ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gaalada naga jabsho meel walbay joogaan muslimiintana uu guuleeyo wixii sadaqadan la baxana ilaahay ajir ha ka siiyo insha allah bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa filisooda magaaladan jooga waa caalbuur waxaan la siiyey rubac buro rubac sokor rubac bariisa caag saliida kiilo timir kiilo baastaa wixii dhiibtay sadaqa allaha uga dhigo gaaladan allaha jabsho muslimiintana kor allaha ka dhigo afurinta dadka masaakiinta ee ku dhaqan degmada ceelbuur ayaa sanad kasta waxaa lagu afuriyaa gudaha degmada iyadoona raashinkan ay bixiyaan dadka muxsiniinta ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaaya islaamiga galgaduud mahadsanid anas guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu